بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد وسورة آل عمران جزء بلو جيسا كل طعام ما صدح يسغاشن آيات لبا شبهة أما لبا الرموضة خرافاتها يسوار أوريين لمنك يهودة أه ayaa ay kaga jawaab ayaa ilaahay uu kaga jawaabay labadan arrimood oo nebiga ay ku weerareen calayhi salaatu wasalaam midi waxay ahayd waxay ku idhahdeen nebiga haddii aad rasuul la soo diray tahay oo diintii nebi ibraahim ku socda sidaad sheeganayso maxaad u xaaraantinimaysay maxaad u xalaalaysay aan idhaahdee shay nebi maxamed nebi ibraahim diintiisa ay xaraam ka dhigtay oo ahaa hilibka iyo caanaha geela soo adiga le hilibka geela iyo caanihiisu waa xalaal xagaa diintii nebi ibraahim raadkii ku haysaa ama miladiisii ku raacsantay taasi mid baahay midda labaadna waxay ahayd qibladii ambiyada iyo halkii ay u tukan jireen waxay ahayd baytulmuqadas adna xaggan kacbadaad u jeesanaysa hadyigii nebi ibraahim ma haysa labadii arrimood ba ilaahay baa ka jawaabay kullu tacaami iyo ina awala baytin ayaa ilaahay u kaga jawaabay يقول الله تعالى كل طعام الراشنو دم كان حلا لبني إسرائيل غير بنو إسرائيل حلال بوها إلا ما حرم إسرائيل وحي إسرائيل كحران تنمي ويانا على نفسي نفتي سو كحران تنمي خاصم بحرامها حرامها من قبل أن تنزل التوراة انت أن توراة لسود تشنين كار وحي إسرائيل نبي قال أورنجري naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey kaasunba xaraam ah laakiin wixii kaleba xalaal buu ahaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow fa'tuu bitawraa bal kitaabkii tawraad ahaa la kaalaya fatluuhaa akhriya in kuntum saadiqiina haddii aad run sheegaysaan been baa ku sheegteen arrintaa faman iftaraa cala allaahi alkadiba qofka ilaahay been ku abuurta min bacdi daalika intii towraad laga arkay arrinkuu caddaaday kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuun dulmi falayaal weyn dulmi la galo iyo dembi la galo waxa ugu weyn ilaahay oo been laga sheego qul waxaad tidhaha sadaqa allaah ilaahay baa run sheegay oo kutubtiisa waan wanaagsane uu soo dejiyey ayuu run ku sheegay faattabicuu raaca dad yahow millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa raaca xaniifan isagoo xaqa u leexanaya oo wixii baatila ka soo baydhaya wamaa kaana min almushrikiin gaalada kama mid ahayn nebi ibraahim ilaahay cid kale la caabuda intaasay jawaabtii noqotay marka waxa weye towraad ha la keeno bal wixii xaraam ahaa iyo wixii xalaal ahaa si loo ogaado xadiidka saxiixayna wuxuu tilmaamaya ibnu cabaas warinaya bukhaari ku sugan israa'iil baa xanuunsaday nebi yacquub markaa nadar buu galay wuxuu leeyahay haddii ilaahay uu ibogsiiyo wixii aan u jecelahay baan iska dayay waxaan u jeclaa hilibka geela iyo caanaha geela labadiibu iska daayay nadarkaa uu galay awgeed bay ahayd laakiin waxyaabahan kale reer banu israa'iil xaraamta ka ah ay leeyihiin nebi ibraahim iyo ambiyadii horeba xaraam buu ka ahaa isagu xalaal buu ahaa sida xaydha iyo sabtida iyo waxyaabaha lamida dee iyo baalkii layidhaha ugaadhsanina iyo waxyaabahaas xalaal beh maxaa lagu xaraantinimeeyey fabidulmin min aladiina haaduu xaramnaa calayhim طayibaatin uxillat lahum ilaahay baa halkaa kaga jawaaba waxa ui gardarre iyo gafay galeen reer banu israa'iil ayaa waxyaabo macaan oo nicmo iyo barwaaqo ah ilaahay isagoo cuqubaynaya uu ka xaraantinimeeyey oo sideedaba waxaa la yidhaahdaa ama sharcigeenna markaad u fiirsato wax kasta oo tayib ahoo wanaagsanina waa xalaal wax kasta oo khabiis ahoo liito oo nafta waxyeello ku ah oon khayr lahayna waa xaraam waxa dayibka ahi haddii uu xaraam noqdona wuxuunoo ay tahay cuqubo ilaahay dadka uu ku cuqubaynayo shay dayib ah waxa cid laga xaraantinimeeyey iyadoo lagu cuqubaynayo waaba sidaa reer banu israa'iil waxyaabihii wanaagsanaa ee qur-aanku ka warramay haddii laga xaraantinimeeyo cuqubo iyo gafay galeen bay iyagaa lagu cuqubaynaya taa jawaabteeda caynkaasay noqotay tii kale ay yidhaaheen qudus qiblatul ambiyaa bay ahayd jawaabteeda ilaahay sidanu ka dhigay ina awala baytin guri kii u horreeyey kaasoo wadica linnaas dadka loo dhigay oo loo dhisay laladii kii weeye bibakkata ay bimakka waa magaca labaad ay maki leedahay un maka ku sugan mubaarakan mid la barakeeye wey wahudan hanuun buu noqday lilcaalamiin caalamkao dhan buu hanuun u yahay fiihi waxaa ku sugan beytkaasoo kacbada ah agtiisa weeye maqaamu ibraahiim fiihi aayaatun bayinaat aayadaha cadcad baa ku sugan wax badan oo yaab badan maqaamu ibraahiim baa ku sugan nebi ibraahim halkii uu joogsaday oo caraadkiisii dhagaxii kusii sawiran yuu kasii muuqdo aayaadka yaabka badan waxaa ka mid ah waman dakhalahu qofka galaana kaana aaminan wuxuu noqday mid aamin ah oon cabsanayn ilaahayna u amray in la amni geliyo walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushooda xiju lbeyt ama xaju lbeyt labaduba waa qirooyin sugan in kacbada ilaahay loo qastiyo beydkaa dadka uu dartii u dhisay in loo qastiyo la tago man qof baa ilaahay uu ku leeyahy istataaca ilayhi sabiilan istataaca kara ilayhi xaggiisa sabiilan jidhnimo wadanimo tegitaankiisa qofka awooday waman kafara ka gaaloobee dafira ee cibaadadaa gudan waaya fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin ilaahay caalamiinta oo dhan waa ka maarmay gurigii ugu horreeyey kaasuu ahaa isagaa qudus iyo kayruhuba ka horreeyey sida xadiidka saxiixa ina tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi haddii saxaabigu weydiyu ihi yaa ugu horreeyey masjidkii ugu horreeyey waa baytullahi alxaraamka buuri iyadoo la xuso dee in nebi ibraahim ka hor la dhisay laakiin intaynu dahayno waxa ugu horreeya nebi ibraahim sida nusuusta saxiixa ay tilmaamayso oo dhisay isaga ismaaciil baa wada dhisay saynu suurat albaqara kusoo marnay yaa ku xigayoo wuxuu ihi markaa baytulmuqadas intee u dhexaysay afartan sannadood buu markaa nebigu ihi calayhi salaatu wasalaam afartan ayaa u dhexeeyey marka sidaasaa ilaahayna uu kaga jawaabay waa kaa maka ku sugan kii ugu horreeyey waa mid barakaysan barakadiisuna aad bay u badan tahay runtii maadaama dee dadka muslimiinta halkii ay usoo wada jihaysanayeen ee qiblada ay ahayd ay tahay maadaama ilaahay nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam salaadiisu in ay boqol kun oo salaadood u dhiganto boqol kun oo salaadood salaada keliyaad ku tukato hanuun buu u yahay caalamka oo dhan waa run waa shirweynaha dadka muslimiinta ahay ugu caalamisan ay qabsadaan halka ay ku qabsadaan wey waa meesha dhafoortaabadka ku ah ama in badan cadowgu ka cadhaysan yahay runtii ururka iyo midnimada iyo hilowga dadka muslimiinta ay usoo hiloobayaan halkaa hudan lilcaalamiin aayaad bayinaad ahoo muujinaya dadka muslimiinta ah walaaltinimadooda diintooda wanaageeda ayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan maqaamu ibraahim nebi ibraahim markii uu dhisayay dhagaxii uu isku taagay baa diismay waa taariikh iyo dikriyaad ilaahay uu ku reebay halkaas dabeedna dhagaxii oo iminka maqaamu ibraahim ku jiro halkaa markaad eegto sii muuqanaya cagtii nebi ibraahim jaangariga ahayd kasii muuqanayso waa yaab dhagax lug la saaray sidii dhoobada ay u diistay qofka galaa aamin buu yahay sidaasaanu nebigu ogeysiiskii ugu dambeeyey maalintii uu furay maka ayuu ku bixiyey dadow buudha kacbadan ilaahay xurmay leedahay xurmadeedu sidii bay ugu soo noqotay yaan la xalaashanin nebigaa weeraray maanta kadib dagaal laga samayn karaa ma jiro waktigii uu weeraray xajaaj binu yuusuf ninkii la odhan jiray marsaabka ahaa maamulkii reer bani ubaya ninkaasoo runtii daalim ahaa ayaa weeraro dee gubay oo dhibaato badan ka sameeyey laakiin taasi dee cid sidiqday oo markaa inuu garu leeya sheegtay ma jirto ee gefun bay ahayd ilaa qiyaamahana dee amnigaasaa uu noqonayaa dadka muslimiinta ahayna ay ku ilaalinayaan dhaalimiintana kolley iyagu wixii fitna iyo dhibaato iyo ilxaaday ka doonaan lagama yeelayo waman dakhalahu kaana aamina kolkaasaa dabeetana ilaahay oo halkan ka warramay xaajka iyo waajibnimadiisa walilaahi cala annaasi xiju lbeyt man istataaca ilayhi sabiila xaj baa ilaahay uu ku leeyahay dadka macnaha xaji waa qasab inay beytkiisaa u qastaan saasaa ilaahay addoomaha wuu ku addoonsanaya ilaahay inuu kudhaa maalintii intaas oo jeer tuko oo sanadkii bishaa dartii gaajaa lagu waajibiye ilaahay dartii u afxidhno oo goobtaa caalamka ka mid ah gurigaa dhowr kamitir ee halkaa ka dhigan ka dhisan caalamka adduun bixiyo diyaarado fuul oo u qasado soo eg oo ku soo cibaadayso waa lagu imtixaanaya jidh iyo naf iyo maalba waa lagaa imtixaanay marka ka diidaana isagaa yaqaan halku ka dhacayo kii addoonnimada ogolaada ee yidhaahda mar walba labayk allaahuma labayk ilaahay ajiibay oo ajiibayna waxa weeyaan waxa uu helayaa inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada kula rafiiqo walilaahi cala annaasi xiju lbayt arkaantana waa ka mid sidaad og tahay laakiin dad oo dhan ma aha man istataaca ilayhi sabiilan baa ilaahay u ku qayday waa qofkii awood kara haddii nabiga la weydiiye la yidhi sabiilkan muxuu yahay waxa uu nabiga ku fasiray azaadu waraaxila waa inuu qofku heli karo sahayda iyo gaadiidka berigaa dee gaadiidna waa la fuulaya siduu nebigii asxaabtu ay kusoo xajiyeen saas ahay gaadiidna waa la fuulaya sahayna waa lasoo qaadinaya ninkada laftigooda dee dadka ku dhow waa saasu innagana waa saas qofku waa inuu sahaydiina hayo gaadiidkiina uu helayo tigirhkii iyo diyaaradii fulayay iyo waxyaabihii kale la bixinayay ijraadkii diyaaradda qaadaysa iyo qofku saayidiisa ma badna runtii waa kun iyo dhowr boqol oo dollar dad badanina sanadka dambe aad xaji ayuu leeyahy sanadka dambe aad xaji kan isku yar hagaaji xisaabaadkii baa kala dhiman daymii baa maqan waxaasaa sii waxaysmay laakiin kol hadduu qofku dhowr kun oo dollar haysto oo biilkii reerkiisa uga tegayo uu maaragtay awoodayo baaqigiisiina uu ku xajayena uu haysto waxuu sii dibdhigaa ma jiro xujuu qabla an laa tastaiicu an laa taxujuu xajka la yimaada buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa macna alxadiid xadiidkaasoo culimada qaarkood ay tasxiixiyeen xajka intaa karaysaan xaja intaydaan kari waayo macnaa u degdega intaa karaysaan intaydaan kari waayo goor dambuunba odaygii iyo islaantii lasoo riixayaa oo intoo lacag loo soo diro la odhanayaa way xajayaan iyagoo luudaya oo diyaaraddiiyo gaarigaba ka dhacaya cibaadadu waxay ku qurux badantahay ku macaantay intaad xoogga leedahay sunna iyo faralba waa xaqiiqa jirta wey laakiin waktiga dambe degabdegab bay ku dhacay fursadduna iminka waa taagan tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi addaalu cala alkhayri ka faacili khayrka waa in la istusiyo iminka waktigii uu taagan yahay qofkii awoodaya diyaaradaha ha u dhiibta fiisaha oo ha u diyaar garoobo cibaadada sidii loo soo gudan lahaa runtii fursaddu culimada qaarkoodna waxa ay ku tegeen inuu cala alfaw yahay xajku waajib inuu yahay macnaha kolka uu kugu waajibaba waa inaad u dhaqaaqdo oo aanad sii habsaamin taasi waa daruuri weeye ilahayna waa inoo nicmeeyey dee qofkii waxaya yuu odhanin yuu sii dibdhigin ama yuu odhanin intani ma sii buurna oo intii aad ka xaji lahayd maahee xajka alla qadimo alla qadimo waktigana ha laga faaidaysto qofka dumarana dee iyaduna waxay u baahan tahay muxrim bay u baahan tahay maxram baa le maxram qof maxramahoo ama saygeediya ayay u baahantay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay gabadh ilaahay iyo aakhiro rumaysay xalaalu maaha inay safarto masaafad la socdo habeen iyo maalin iyadoo aanu la soconin mid xigtadeeda oon gayaankeeda ahayn ama saygeedu aanu la soconin marka islaam iska dawaafaysa un maya ama jibootoo tidhaahda baytullahi alxaraam kuma tegaya marka culimaduna waxay leeyihin haddii gabadhu ay xajayso oo adduun ay haysato xadiidkaa inagoo ka duulayna waa laga maarmaankii la xaji lahaa wixiisiina inay hayso haddaanay hayna kuma waajib dee booshari ha iskaga furato ee markaa ka shaqaysto oo gurigeeda ku dhex yaala waxba ya iswereerinina mid kaloo beena isku qorin dhib baa ka taagan runtii halkaa islaantii waxa loodhan dhakhtar ha la geeyo dabeetana xajka oo mid kaleoo foojiriya lagu qoraya mid baa shan islaamood isku qorayo halkeenna way yartay laakiin xamartaasaanu ku aragnaa marka maaragta laysugu yimaado xagga nin shan islaamood wado min shan boqol oo doolar ka qaatay oo shantuba ay ciddadii habaryartii walaashii waxaa yihiin waa taswiir waxaas ma wanaagsana cumuuman cibaadada in lasoo guto oo sida sharciga loo gutaa waajiba waman kafara baa ilahay uri qofka gaalooba fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin xaj baa lahayay gaalnimadu waa qofkood dee cibaadadan aan u dheg qaadin nicmada ilaahay uu siiyey aan u jahaysanin amaba diida waajibnimadiisa qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlalkitaabi kuwii kitaabka la siiyo lima takfuruuna maxaa uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa wallaahu shahiidun ilaahay markhaati buu ka yahay calaa maa tacmaluun camal waxaad samaynaysaan camalkaad samaynaysaan ilaahay markhaati buu ka yahay wuu arkayaa qul waxaad tidhaa ugu celi nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kuwii kitaabka la siiyow lima tasuduuna maxaa u hor joogsanaysaan can sabiili illaah can sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaa u dhababaysaan ee dadka uga hor joogsanaysa maa ilaahay iyo diintiisa iyo dadkiisa isu daysaan man aamana ka rumaynaya ayaa ka hor joogsanaysaan man yuriidu an yu'min ama kii mu'minkaa laftiisa raaciddii xaqa ku camalfalkii diintiisa waa idinkaa ka dhababayo ma ogolidin tabquunahaa waxaad doonaysaan diintii ciwajan inay noqoto mid la marooriyey wa antum shuhadaa idinkuna markhaatiyaal baad tihiin kuwa ogsoon baad tihiin diintii xaqa ahayd in la raacay waajibka ahayd inay iyada tahy wama allaahu rabbi ma ahaanin bikaafilin mid ka warla camaa tacmaluun waxaad samaynaysaan ilaahayna ma oga wuu ogsoon yahay anjabaadaasaa ilaahay u jeediyey kuwii guuldarradu ay ku dhacday ee diintoodii ka run sheegi waayo ahlu kitaabka mana ogola mar walba waa taasoo ummadda islaamka ah xataa cid kala daayo gaaladu inay diintooda raacaan baanay ogolayn kitaabka ilaahay inay dabiqaan oo dowladooda ay diintooda ku hogaamiyaan maya eryo dhulba wuu qaylaya waa laysu baxaya marka waa ceebta ay leeyihiin baa ilaahay u diidan yahay dadka muslimiintaana wuxuu ku baraarujinaya xaqiiqadooda yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii gaalada hadiisaa loola hadla islaamkiina ilaahay uula hadla wuxuui dadka mu'miniinta ahow in tutiicuu haddii ahoy tidhaahdaana u jiibisaan oo aqbashaan fariiqan koox min aladiina uutul kitaaba kuwii kitaabka la siiye qaar ka mida waa kuwa wadaadadoodee haddii a aqbashaan yarudduukum weydin celin bacda iimaanikum intaa mu'miniin noqoteen kadib kaafiriin gaalnima idiin celin way idin celin doonaan idinkoo kufaara aayaadka soo socda ilamaa iyo laga gaadho aayadda boqol iyo sideed ama aan idhaahdee boqol iyo toban waxay ka warramayaan ama sababta ay kusoo degtahay nin yuhuudda ka mid a ayaa wuxuu soo maray ansaartii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee reer madiina oo goob wada fadhiyo oo wada caweysimaya oo sheekaysanaya oo faraxsan oo aada arrinkoodu aan waxba ka qasani jirin ninkii aad buu u cadhooday dabeedna markuu xaafaddiisii ku noqday buu nin uu aada ugu ogaa gabayada inuu xafidsan yahay ayuu ihi qoladaasi meesha ay fadhiyaan reer ansaareeda aws iyo khasraj tagoo waxaa dib u akhridaa gabayadoodii berigii ay islaayeen xaaraama cunahoodii iyo dagaaladii ay isu tiriyeen bal kuwii dib u soo xusuusiyo majliska uun ka akhri adigoo xaaladaada si caadiya u dhigaya ninkii dhallinyarada halkiibuu tegey gabayadiibuu akhriyey la kala adkaaday sida la isugu cabeeyey sida la isu wingareeyey la sheegayey wixii buu akhriyay maalinta annaga adkaanay mee hebel caynkaasuu ihi dee isku riixriixad garanayso waxaa bilaabmay naxligii jaahiliyada ayuu aakhira toosiyey isku celcelis baa bilaabmay markii dambe hadalku wuxuuba gaadhay annagaa idinka adkaaniyo annagaa idinka adkaaniy aws iyo khasr boqol sane colahay markaa waxay gaadhay dee maxaynu u murmaynaaba maynu fagaarahaba tagno sii ciyaalkii odhan jiray dee maxaynu dooxayna gee tiiba ka dhacday markaa waxay dhahan maxaynu u murmaynaa halkan ba aan u baxna bay dhahan banaanka madiine koonaheedaba dayna geeya warkubaa dhammaadeen asilaax asilaax lahjadii lagu wada hadli jiray marka la isu qaylo diran ayaa ka dhacday nebigu wuu maqlo wuu gaadhay calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa kelmadii caanka ahayd abidacwa aljaahiliya wa ana bayna adhurikum war ma yeedhmadii jaahiliyadaa soo noqotay anigoo nebi maxamed oo idin dhex joogoon dhimanba markaa rasuulkoodii bay usoo noqdeen maqleen cadowga dhex galay bay garteen dabeedna halkiiba walaaltinimadii soo noqotay dabkiina ku baktiyey imtinaankan iyo gallad sheegashadan baa ilaahay uu soo dejiyey iyo ummadda baraarujinteeda in badanoo gaaladaa haddii ama koox ka mida aqbashaan baa ilaahay wuli midnimadiina ma ogole eh way isku kiindirayaan dabna way idinka dhex shidayaanoo waa naara fufiyaan ka feejignaada marka midnimada muslimiinta ayaa aayaadka soo socda ilaahay ugu madna sheeganaya iyo cidda dhaawacaysa inay cadowga tahay jihaadkiiba uu ku xigsiinaya rabbi wa kayfa takfuruuna baa ilahay kufri baa ilahay uu ku sheegay dadka muslimiinta ah oo dagaalamaya ila qisadu saasay kusoo degtay ma way isxalaashanayaan kolkaas markay fitnadu dadka muslimiinta ka dhex dhacda waxaa macruufa inay qaarba qaarka kale dhiigooda xalaashadaan oo idhaahdaan waan ku shahiidaya waa i xalaal wa kayfa takfuruuna baa ilahay uri see u gaaloobaysaan wa antum tutlaa calaykum iyadoo laydinku dul akhriyayo aayaat allah ilaahay qur'aankiisii wa fiikum rasuulu rasuulkiisiina uu idin dhex joogo waman yactasim billaah qofka ilaahay irkada ee rabbigiisa cuskada faqad hudiya faqad hudiya waxaa lagu hagay oo lagu jiheeyey ilaa siraatin mustaqiim jid toosan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeya ittaquu allah ilaahay ka cabsada xaqa tuqaati cabsidiisa dhabta ah cabsidiisa dhabtaa ka cabsada walaa tamuutunna ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun idinkoo alla u hoggaansan oo ilaahayna ku jihaysan uun dhinta oo geeridu ha idinku timaado oo wax gaboodfaliya leexleexa iyaan laydinka helin oo yuublaysku idin noqonin yuu idin odhanin iska qaso waad soo laaban doontaaye ee waxaa samee waad ka toobadkeeni doontaaye laakiin jidka xaqaa ku taagnaada marna ha ka baydhina saasaa ilaahay uu maaragtay ummadda faray ittaquu llaha xaqa tuqaati oo aayaadkii taqwaduu nebigu khudbad walba ku akhri jiray calayhi salaatu wasalaam wax la isu dardaarana taasa ugu mudan xaqa tuqaahu cabsidiisa dhabta ahi maaha waxaan la karayn laakiin waxaa fasiraysa aayadda suuratu taqaabun ku jirta ee ilaahay uri فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم أبدا أيضا اسمنا سخيانا ويسفسريا سيدا محققين تليهن مرك إلهي عفسدي سواء انت لكريو واعتصموا امتنان كيبا إلهي وبلابا مدنمدا ومضة أي إيمانك وكم بدأي إسلام نمدا وقلت شيئا واعتصموا عسكدا بحبل الله حرق إلهي جميعا إذنك أردن ولا تفرقوا هكلا تجينا هجو قوسمنا قوسن كوحا لنا وقول درئه حرق إلهينا وقرآنك إيا حديثك وسول الله ديه قفك قبسد هالانت وكبت باليو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حتى خطاب وصعنا إلهي الله الضياء وحوي تلك مسلمين تأسيدا أي أوليهن ملك استيشوغان لأنهم أمة واحدة لكن واحد قول دراء intii isku dawladii ba inay gaar u akhrido aayadda intii isku qabiilahayna ay gaar u akhrido intii isku ururina ay gaar u akhrido oo markaasaa dabeedna hal la midooba hal la midooba isla iyagunbaa u jeeda laakiin dadka kale kuma jiraan waa qaar kale iyagu marka aayaadka ilahay ummadoo dhan buu kula hadlaya wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmada uu dushiina yeelayna xusa dadyahow id wakti buu ilaahay idiin barwaaqeeyey waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada kuntum aa ahaydeen acdaa'an kuwo col ah col ba ahaydeen yahuud la kala safan oo cirbaha iswada goynaya faallafa bayna quluubikum quluubtiinnii ayuu ilaahay isku ururiyey wuu isku agaasimay faasbaxtum waxaa noqoteen binicmatihi barwaaqadiisa awgeed ikhwaanan kuwo walaala ah iimaanka iyo islaamnimada ayaa walaaltinimo leh inama almu'minuuna ikhwa wa kuntum waxaa ahaydeen islaamka ka hor calaa shafaa xufratin god qarkii xufradu waa god shafaaguna waa qarkii god qarkii baa saarmaydeen dirqi baa ku baxsateen godkaasoo min annaari ah fa anqadaku minha markaasuu ilaahay idinka badbaadiyey wuu idinka soo qabtay waatuu nebigu leeyahy dadow idinku naar baa kusii duud kusii duulaysa sida xaydho weynta anna guntigaan idinsoo haya waan idin badbaadinaya waa munqidu lgarqaa kuwii halaagsami lahaa buu nebigu badbaadinaya faanqadaku minha kadaalika sidaasaa yubayinu allaahu lakum aayaati aayadihiisa saasuu ilahay idinku cadcadaynaya tusaalahaasuu idinku siiye jaahiliyadoo ku dhimataan foolxumada ay leeday god naara iyo xurfad naara inuu qofku ku dhacay marka uu jaahiliyad ku dhinto ama iyada uu ku dagaalamayo kadaalika yubayinu allaahu lakum aayaati lacallakum tahtaduun waxaa ilaahay uhi likay tahtaduun si aa u hanuuntaan baa ilaahay uu idiin bayaamiyey oo waxyiga uu idinku tilmaamaya saasay ahaayeen markii dambena waxay noqdeen dad ilaahay uu ka warramay sida macaanka iimaankay dhadhamiyeen iyo midhaha uga soo baxay waxaad akhrii karaysa suurat lxashri aakhirkeeda والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم walow kaana bihim khasaasa naftooday ka qaadayaanoo walaalkooday siinayaan haba gaajaysnaadeen iyagu waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun waa aclaa darajati alukhuwa walaaltinimada darajada ugu sarraysa weeye inuu qofku tiisa ka horraysiiyo walaalkiisa kale heerkaasay gaadheen taana adduun laguma gaadhin madaxnimo la qaybsaday iyo kuraasina laguma gaadhin dhul la qaybsadayna laguma gaadhin sidaynu in badan ka baadi doonayno midnimada laakiin waxaa lagu gaadhay iimaan binicmati illaahi daa ilaahay uu sheegayo nicmat allaahi binicmatihi waa adduun maaha waxa waabay faramadhnaayeenoo qaar baaba lagu darayoo lalahaa hebel hebel hala qoys noqdabaabu lahaa qoladii qaxoontiga hayde adduunya ma jirina waxa weeye iimaanka marka ummaddan ilaa diintooda loo celiyo oo sidaa lagu arrinsadoo la guddoonsado midnimadu runtii tawatur bay ku jiraysaa ana haa hunaa unbaa soconaysa anna waa kan annagana waana kan dabeetana wareerka laga bixi maayo haddaba waxa ilaahay halkan uu ku xusay ummaddan bal waxa la gudban iyo waajibka caamka ah ee saaran waltakun baa ilaahay uhi ha ahaato ha laydinka helo minkum umma idinka ummad ha laydinka helo yadcuuna ila alkhayr khayrka dadka ugu yeedha wayamuruuna faraya bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhawna can ilmunkar xumaantana iska rabaya oo isu diidaya wa ulaa'ika kuwaa qiimaha badani humulmuflixuuna iyaga horu maray ragga horu maray haddii horumar la doonayo waa kuwaas baa ilaahay uhi marka waa dad iska badbaadinaya waxa sharka la idhaahdo macnaha mas-uuliya aayadda waxay tilmaamaysaa mas-uuliyad caama in qof walba ay saaran tahay oo ah xumaantana inuu xumaan raar ku diido dad kale kala dhiidhiyo wanaagana inuu wanaag u arko dadka ugu baaqo ku horumariyo lan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam laakiin maaha qof dad odhanaya maxaa iga gala iyo maxaa iga saaranayo aniga tayda un weeye adiga le waayo kaa maxaa iga khuseeya maya dadka mumintiisa maaha qof walba mas-uuliyad gaara inay saarantahay baa nasku tilmaamaya walaa takuunuu ha noqonina baa ilaahay uhi kaladiina kuwii tafaraquu iskhilaafay kuwii faraaraha yeeshoo kale ha noqonina waa nimankii inaga horreeyey ahlukitaab wakhtalafuu way isdiideen min bacdi maa jaa'ahum albayinaat intii mucjizooyinku iyo aayaadku iyo daliiladii qancinaya u yimaadeen kadib ayay iskhilaafeen waa wakhtigay midoobi lahaa inay diin heleenba cudurka kuwaa ku dhacay yuu idin soo gaadhin baa ilahay ui wa ulaa'ika kuwaa lahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin kuwaas kuwa horena maxaa la yidhi wa ulaa'ika hum lmuflixuun waa labadaa qole see u kala tegeene dadku waa labadaasu horumarkaa weyn higsada oo cadaabkaa weyn iska ilaaliya ilahay ummadda saas ugu digay waxa la yidhaahda midnimaduna waxa uu u kordhiyaa qofka qawiga ah quwa yaziid lilqawiyi quwa qofka daciifka ana wuxuuba dee siiya awood marka saasay ummaddu runtii ilaahay uu faray ugu addoonsaday yowma maalin nebi maxamedow xus ama yowma maalin baa cadaabkaa kululay leeyihiin kuwan iskhilaafa tabyadu wujuuh marka khilaafkaa la sheegayana maaha khilaafka masalooyinka fiqiga ah iyo nusuusta sharaxeeda culimada muslimiintu ay isku khilaafaan sheekh hebel sidaasuu yihi sheekh hebel saasuu aayadda u daliishay taa maaha laakiin waa khilaafka usuusha iyo caqiidada iyo ahdaafta la isku khilaafayo ee dadka muslimiinta fitnada ka dhexoogaya ay isku dilayaan mawduucana kolley dee fiqa alkhilaaf culimada ka waranta ayaa sida uu kala duwan yahay tafaruqa iyo ikhtilaafku inuu tafaruqna kaa madmuumkaa yahay ikhtilaafkuna uu noqon karo marka uu daliil ku salaysan yahay mid mashruuca uu noqon karo risaalada yareed aad ka akhriyi kartaa ibnu taymiya uu qoro si wanaagsan uu runtii mawduuca ugu sharxay rafculmalaam can ila'immati alcalaam macnaha a'immada aclaamta ah iyo khilaafkooda inaan lagu canaanan karin tafaruqana aanu noqonayn waa tafaruqa maanta dadka muslimiinta ay isku khilaafsan yihiin dhulka iyo qabaa'ilka iyo kooxaha ee qaarkoodba qaar kale ay leynayaan yowma maalin ayaa cadaabkaa leeyihiin tabyadu wujuuhun wejiyaalbaa iftiimi wa taswadu wujuuhun wejiyaalna way madoobaan doonaan la kala sharax labada ah fa ama aladiina kuwii iswaddat wujuuhuhum wejiyaashoodu ay madoobaadeen ganganka madoobe uu ka kacay sidii neef hulumbaysan akafartum baa la odhan miyaa gaalowdeen waa gaalowdeen bacda iimaanikum intii aad la rumayseen ma kutubtii hore ha rumeeyeen ama kan ha rumeeyeena gaalnimay u noqdeen faduuqu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun cadaabka dhadhamiya gaalnimadiina awgeed baa la odhan waama aladiina dadkii mu'miniinta ahaa ee ibyadat wujuuhuhum wejiyadoodu ay iftiimayeen ee uu nebigu ku tilmaamayay dayaxa fariyo tobnaada siduu u iftiimayo kale in wejigoodu iyadoo u iftiimaya ay jannada gelayaan jidka siraadna marayaan fa fii raxmat illaah ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisay ku sugan yihin hum fiiha khaaliduun taasay weligoodba ku waarayaan alla waxau ihi tilka aayaatullaahi taasi waa aayadihii ilaahay baa lagu yihi aayaadka suuratu aali cimraan ku sugan ee ummadda lagu tilmaamaya natluuha calayka bilxaq waanu kugu dul akhriyaynaa nebi maxamedow tilaawatan bilxaq akhrin dhab ah wama allaahu yuriidu dulman ilaahay gardarro lama doonayo lilcaalamiin caalamiinta kuwa ku noole addoomihiisaa ilaahay gardarro lama doonayo xaqay leeyihin kama qaadayo laakiin mar walba wixii dantooda ah ay ku horumarayaan buu ku hagayaa walilaahi waxaa ilaahay u sugnaaday keligii maa fi samaawaati wamaa fi lard xiriyo dhul waxa ku sugan noocuu doonaya haaday sigaa keligii iska leh abuuray oo maamulaya sharci dejintoodana leh wailallaahi turjacu lumuur arrimaha oo dhan ilaahay baa la horgeyn oo maalinka qiyaamaha loo celin doonaa marka tan in xisaabi ka dambaynayso ayaa ilaahay uu tilmaamaya mustawaha ummaddani taagan tahay ee ummadaha kale ay ka taagan tahay iyo ummadaha kale inay ka sarrayso ummadaha kale tii ay higsan lahaayeene u gurman lahaydba tan ay tahay ayaa ilaahay u xusay kolkaasaa dabeed cumar bnu khadaab radia allaahu canh isagoo ummadda u khudbadaynayaa waxa uu lahaa qofka doonaya ummaddan inuu ka mid noqdo ha laga helo shardigii ilaahay uu u xidhay ummaddan shard allahi fi hadihi alumma shardigaas ha laga helo qofka doonaya inuu ummaddan ka mid noqdo nebi maxamed kuntum waxaa noqoteen baa ilaahay uhi ummad ya khayra ummatin ummadtii ugu khayr badnayd ee ugu qiimo badnayd أخرجت للناس ذاتك الله صار إفك تماد سببت نواتا تأمرون بالمعروف وحفريسا وحوناكسا عد والبعوبها وتنهون عن المنكر وححن واتيريس وتؤمنون بالله إلهي نوى رميسنتي وكحرنتهم